wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba caawana barnaamijka cawayska washington waxaan idinku hayaa sheekooyin aad aad ugu qosli doontaan kuwaas oo ay ka mid yihiin sheeko qosol leh oo dhex martay gabar iyo aabbaheed taas oo ku saabsan sida uu uga jawaabay kadib markii ay weyddiisatay in uu talo ka siiyo jacayl ay u qaaday wiil ay isku barteen shabakadaha bulshada waxaan kaloo idiin hayaa cun cab seexee suuka duudkaa tag cun cab seexee suuka tagsiga wad cun cab seexee suuka dareelaha wad cun cab seexee suuka sariirta gogol wax kale ma yaala ameerike war maxaa tiri waa sidaa wale war maxaa tiri waa sidaa wale cun cab waa majaajiliista cusmaan bullo iyo jawaabtii uu siiyey saaxiibadii uu ballanqaadka u soo sameeyey markii uu u soo dhoofayey dalkan maraykanka uu hadda ku nool yahay waa sheeko kale oo xiise badan ee dhegaha u raariciya waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan maalintii afar jeer baan ardaagaaga iyo woolka aylaafiyu ku qoraa adna waad inkirtaa mana soo ansaraysid albankaaga dhammaan sawir aanan aqoonin komad kuugu agreebin lagu soo arki maayo adna kaygama eegtid haddaan aayad qur-aan axaadiista rasuulka abdhaydkayga ku sheego aylaa kaa heli maay waa abwaan cabdilaahi xasan ganey oon caawana idinka hayo qayb xiise badan oo ku saabsan waraysigii aan dhowaana la yeeshay intaas iyo ka badan ayaan idinku hayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa aan ku hormareen wiil ku nool waddanka britain ayaa muddo sannad ah waxaa haysataa hingo mucjiso leh taasoo la leeyahay waxa uu hingoonayaa si aan kala joogsi lahayn maxamed colaad xasaan oo barnaamijka cawayska washington ee caawa igala qaybgelaya ayaan weydiiyey bal inuu iiga warramo qisadan caasha horta ninkan waa soddon iyo toddoba jir waxay hingadan ku bilaabatay mar uu ka soo baxay meel ay xaflad ka socotay bishii julaay sanadkii labada kun labiyo tobankii ilaa iyo maalintaas caashoy sidaa unbuu toddoba sakan kadibba hingadii baa qabanaysa waa waxaan kala go' lahayn kala gola hiq hiq hiqdaabuu ku hayaa salaamaad marka waa wax lagu qoslana maaha laakiin wan- wax ilaahay ku salliday waa mucjiso wargeysyada dalka ireland ka soo baxoo dhan baa aad u qoriyey toddobaadkii lasoo dhaafay iyo eh, baraha internetka oo aad uga sheekeynayay sheekada ninkan ee hal sana kadib sanad jirsatay oo warbaahintu hadda ay ka hadlayaan ee welina ay hayso ay welina ay hayso saacadan aan kula hadlaya laga yaabo inuu sidii u hingoonayo marka bal waxaad iga warrantaa dhibaatada ay ku haysantay la eg tahay Eh, caasho dhibaatada ay ku hayso waxaa ka mid a inuusan si wanaagsan horta uma seexan karo oo habeenkii oo dhan wuu iska soo jeedaa xaaskiisii meel lama seexdo oo eh, markuu beryo badan iyo habeeno badan oo hurdadii u diiday oo xiqda ka korhayo oo ay seexan kari weysay ayuu ka bedeshay oo qolka martida ayuu habeenkii dhown ku qaataa iyadana qolkeedii jiifka iska seexataa oo wuxuu leeyahay dhibkayga aniguna haygu Dhibkay- koobnaado dhibkayga aniguna haygu koobnaado taa dhibaatooyinka kale ku haysay ka mid tahay waxaa kaloo dhibaato ku haya bulshadiiba magac naaneesa u sameeyey oo mar walba ay arkaan waxay yidhaha kii hingoonayow waa naanaysan xariis daran naanees naxariis daran baa haddana loogu- loogu yeerayaa oo bulshadii buu ka noqday qofkii hingoonayey ma hadli karo oo markuu hadlayo oo s- daqiiqado toddoba sekenba markuu sheekada ku wado hadlayo iq iqdaas uu guraya uu soo galaya marka dhibaatada ayay ku haysaa waxaad markaa colaada iiga warantaa sheekadan een, arrintan waa arrin aad mucjiso leh sida muuqata salaamaad marka bal waxaad ka warantaa ninkani dhakhtar ma la xiriir ile adduunku uu horumaray een, inkastoo qofka ilaahay dawadiisa uu uu banaanka keeno uu uu dawoobayo haddana bal dhakhtar ma la xiriiro ninkani ma ogaadin bal xaaladiisa wax laga qaban karayo in kale caasho waraysi uu la yeeshay telefishinka i t v la yidhaahdo ninkan ayuu ku sheegay dhakhaatiirta ingiriiska oo dhan uu ka soo daalay kuwa ireland uu ka soo daalay xataa jarmalka la geeyo oo caafimaad loo geeyey si hingadaa looga daweeyo laakiin dhakhaatiirtii waxay garan kari waayeen xataa calaamadda cudurka haya wuxuu yahay iyo meeluu ka imaanayo iyo sababta hingada ugu wacan bay garan waayeen ninkan daalay laakiin hadda dhakhaatiir ku nool dalka ingiriiska ayaa qaarkood hadda waxay leeyihin waxaa laga yaabaa inaan eh, laga- maskaxda ay buro kaga taallo oo fariin maskaxda ka imaanaysa ay tahay hingada qasaysa ninka marka waxay leeyihiin waxaan isku dayaynaa inaan een, madaxa ka saarno qalabkii mashiinkii wax lagu fiirinayay oo aan maskaxdiisa ogaano in maskaxda fariin ka imaanaysa ay tahay hingadan aanay ahayn wax een, ku kooban neef mareenkan iyo eh, hunguriga iyo ka imanaya marka in uu hingoonayo oo dhibaatada maanta dhan hiqda macnaha uu samaynayo inay haysa maahane een, xaaladiisa kale caafimaad oo sidee wax Xaaladiisa- mucunaya ma sheekeynaya bulshadii ma ku dhex jiraa bulshada inteeda kale caadi waa xaaladiisa waa caadi noloshiisa waa caadi hurdadii unbaa dhibaato ka haysataa oo qof hadda hingoonayo maanta dhan hiq ku haya hurdaba ma qabanayso laakiin inta kale een, xaalkiisu waa iska caadi wax dhibaataa ma qabo dhakhaatiirtu waxay siiyaan kaninayaal oo dejiyaal oo tranquilizers bay siiyaan marka sidaaba uu isaga noolyaho nolosha een, hingoolaha ayuu ku noolyahay ummadii waxay ugu magac dareen ninkii hongoonay ninkii hongoonayey waanaanay sidii naxariista lahay waad arki jirta Soomaalida soomaaliya ku sheegi waa jirto.
sida waad arki jirta soomaaliya dadka marka dhibaato gaarto ama een, ilaahay uun wax- wax ku sallido ama wax ku dhacaan durbadiiba nanees baa loo yeeraya afiid baad maqlaysaa iley baad maqlaysaa saney baad maqlaysaa lugey Dhagay, farjar.
lugey dhagay farjar marka waanaanay sidii marka maxaad kala yaabaysaa kuwa hingoole dad qof ugu yeerayo salaamaad waa tahay colaad aad baad u mahadsan tahay waxaa haddana istuudiyaha nagu soo biiray maxamuud ibraahim cali oo isna aad u qoslaya malaha sheekooyinkan maantao dhan saas u gedgedinayno baa isna malaha mid uga baxday maxamuudo bal midaan ilkahaaga banaanka usoo saarto waate casha sheeko meeshan waxaa hayaa aad u xiiso badan sheekadan waxay u dhexaysaa gabar iyo aabbaheed oo dardaarmayo gabadhii ayaa aabbaheed waxay leedahay aabbow iwaani xaaladan ayaa i haysato talay ugu timid aabaheed talay u baahan tahay waa garta marka waxay tiri wiil ayaan isjecelnahay waana kala dheernahay oo masaafo ayaan ku kala noolnahay gabadha waxay ku nooshahay asia wiilkana wuxuu ku nool yahay u k dalka ingiriiska marka waxaan ku kulannay tiri websayte-ka ama barta laisku shukaansado ayaan wiilka isku barannay shabakadaha shabakadaha laisku shukaansado ee lagu wada xiriiro lagu wada xiriiro waa garta kadib waxaan saaxiib ku noqonnay tiri facebook haye waxaan sheeko badan nagu dhex martay wax facebook la mid ah oo asagana la dhahayo whatsapp ayaa sheeko badan nagu dhex marta oo xiriir aan ku yeelanay tiri waa garta markaas sheekadii waa sii socoto skype baan isla tagnayoo waan ku guursanaya ayuu skype igu soo sheegay waa garta sheekadii way sii socotay laba bilood oo xiriir ah ayaan viber ama qad liska arko oo taleefoonada ku xiran ayaan ka sheekaysanaynay tiri gabadhii baa intaas aabaheed ugu warramaysa intaas ayaa aabaheed ugu warraysa marka waxay leedahay waxaan ku soo gabagabeeyey aabihiin wuu ka jiibinayaa aabbihiin hadalku ka dhegaysanaya waa garta markaas waxay tiri aabo intaas ayaan wiink- wiilka isla marnay bal ducadaada igu kaalmay waa garta aabbihii wuxuu dhahay waaw waa arrin cajiib ah waaba maskaxdiisay ka weynaatay ma Ay.
meeshaasaa isla gaarteen haa dee sii wada oo isku guursada twitter kuna baashaala tango waa meel kaloo laisku arko haddii aad doonaysaanna wuxuu dhahay carruurta ka soo iibsada amazon amazon waxa waaye meesha dadka dhallinyarada ay u shaqo tagaan oo ay ka soo iibsadaan buwaagta iskuullada iyo dharka iyo kombiyuutarada laga iibsadaa waana online wa anaaba bugaag dhaxaa ka iibsaday wad haye marka wuxuu dhahay haddaad doontaan hataa carruur ha dhalinoo amazonka tagaya wiil iyo gabar soo gata waa garta lacagta amazon markaa ka soo gadatid alaabtana waxaad ku dirtaa baybal oo ah credit kaaryada ama kaararka maraykanka ama wadamada horumare laga isticmaalo habka lacagta loo diro oo qad la sii mariyo oo baybal dhahayo lacagta ku dir oo ilaalinaya inaan kaarkaaga informationkiisa la xadin la xadin lacagtina ay gaarto meeshii aad la doonaysay waa garta haddii ninka uu kugu xumaaduu dhahay wuu gabagabeeyey oo uu kugu noqdo mid balaaye iyo mushkilo kala wato dee ninkii aa u malaynaysa noqon waayo ah asaga nafsigiisa ah beecgeeyoo meel ebayl dhahay geeha lagaasii gatee
eBay- sheeka- sheekada eBay- sheekada maxamuud waa kaa Colaad- dhexgala colaada ii kaadi. colaada usoo noqon doonaa taada Een, waxaan rabaa waxaan rabaa maxamuudow een, waxaa laga yaaba dhegeystayaal fara badan marka laga reebo ee, soomaalidan faraha badan ee ku dhaqan waqooyiga america iyo yurub inay inta badan fahmaan wax hadda aad sheegtay haye laakiin waxaa dhici karta in soomaali fara badan oo gudaha soomaaliya meelo kale naga dhegeysanaysa inaysan fahmin haye bal waxaad dib ugu laabataa viberkan iyo taangada aad sheegtay iyo ebaygan uu yiri isaga qudhiisa halkaas ku becgee ha bal dib ugu laabo cashee horta facebook twitter iyo skype waa isla garanay waa qadad lagu xiriiro oo isgaarsiin caan ah africa america meel walbay ka jiraan waa garta tango waxa waaye taleefoonada cusub ee iphone-ka ee dadka hadda casriga ay wataan ayaa uu ku jiraa asaga iyo viberka waa qaab aad taleefoonka ugala sheekaysan karto qofka kale adigoo arkay wejiga wejis arkay oo weliba lacag gaarna aanay kaaga bixin laakiin internetka un aad ka soo roganayso aad ka soo roganayso oo free ah marka qofka aad la hadlaysana waad u jeedaa sida videoga sida video asagana wuu ku arkaya adigana waa is arkaysan marka waa taleefoonkaada oo qof live a uga sheekaysanaysaan waa macnaha si fiican baan u garanaya waa kan malaha aniga iyo colaadii carruurta kala sheekaysan inta badan marka hasha aan ka jeclaaday sheekadan waxay tahay aabbihii markuu gabagabeynayo wuxuu dhahay ninka hadduu kugu xumaado oo kugu noqdo balaayo wado dee Ah, asaga naftiisa beecgeeyo meel ebayl dhahay alaabta lagu gada geeya hala sii gatee ebayna maxay ahayd waa ayadana qad isgaarsiin waaye oo alaabta lagu kala iibsado oo sida amazonka ama facebook ama twitterka camal waa qof walba oo wax iska xaraasha ama iibinaya meesha uu geeyo ha marka gaagan hala xaraasha alle hadduu kenaf kenaf keeno halkaas ka iibgee waa taa colaad sheekada sheekaaga baxday sheekadan laba sheeka iga baxday waa garta bal mid Eh, midaan ku hormarayaa mida kalena waa gaabinaya wax laga yaaba waqtigana ku dheeraada Waa laakiin sheekada waxaa iga baxday odaga wuxuu ula jeedaa gabadhan maadaama qiyaali iyo waxaan jirin aad ninkaa isku shukaansateen ood isku barateen wuxuu yahan aadan garanayn haddee qiyaaligii un umar noloshana qiyaaligii umar sidii qiyaaligaaada wuxuu dareensiinaya gabadhiisa oo talada siinaya waxay ahayd inuu istuso waxa ay inay bacaad qorsagaaro ku hayso sida daan warka ciyaalka xaafadda u dhaho ha qof aadan garanayno intaasoo qad aad isku marteen haddana khadkii unu haddana mar qadkii unu mar waa garta waxaa iga soo rida marka sheeke ka dhacday ee afrika ka dhacday iga soo dhacday een, waxaan oo laiga sheekeeyey waxaa jirtay gabar baa taleefanka sidaa oo kale lagu guursaday oo nin kanada jooga ayaa gabar ku guursaday taleefanka teleefonkaasaa laga sheekaysta taleefanka laga sheekaystay taleefankii baa lagu guursaday marka qof baa loo diray qofkiibaa markhaati noqday ciddeedii iyo wax iyadoon cidna ogeyn baa taleefankii lagu lagu guursaday oo marka isagana khadkuu ku isagana jiraa khadkuu ku iyadana jiraa, khadkay ku iyadana jirtaa khadkay ku markhaatiyaashii khadkay jirtaa, ku markhaatiyaashiina jiraan khadkay ku wada jiraan oo qof baa loo keenay oo markhaati ah marka ahaaba shiiq ahaan loogu loogu geeyey magaaladii joogta loo geeyey marka taleefankii baa lagu guursaday oo cid- cidina ogeyn waxaa Lagu ku basiraha meheriyey.
la yidhaha lagu meheriyey waa garta Een, muddo markuu joogo uu tegey nairobi ugu tegey muddou la joogay si dhudhuumashaa ula joogay kadibna wuxuu ku noqday kanada marka dhumashada maxaa keena markaas waxaa keenaya inuu laysku ogaado uu diidan yahay xaas kale waxbuu lahaa xaas kale malaha waxbuu malaha lahaa waa garta Een, markuu kanada ku noqday ayaa gabadhii way wacdaa taleefon bay wacdaa taleefon bay wacdaa wax ka qabanaya ma laha waa garta markii muddo sida ay ku- kuma kala maqnaayeen ayuu maalin maalmaha ka mida soo waca wuxuu ku yidhi hiblaayo waad iga furan tahay waa garta marka gabadhii waxay u Gabadh- tagtay shiiq ka mida shiiqyada magaalada Lagu nairobi taagay, jooga haye.
waxay ku tiri shiiqoo horta taleefon ma la iska furaa
teleefon ma la iska taleefon ma furaa la iska furaa waa garta iyadoo qayl u raadinaysaa haye markaa buu ku yidhi barka hore yaa horta ninka kugu dira buu ku Sey ku yidhi guursatay?
say ku guursatay markaa bay tiri taleefon baa isku guursanay haye hadda taleefon haddii lagu guursaday waa Waa- lagu furi karaa buu ku yidhi
colaadow sheekada adaa wadataa kaa dhexgale waxaan u malaynayaa gabadha waxay jeclaatay dhiilkay jeclaatay marka waxay dhahday xiritaanka le ha socoto furitaanka aan joojinno dhiilka waa Saas- macyahay saas ilkaa macyahay
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a fanaanka cismaan bullo oo ku caan ah dhinaca majaajilada oo ka tirsanaa fanaaniintii qaranka ee waaberi oo hadda deggan dalkan maraykanka iyo caawa nala wadaagaya sheeko qosol badan oo dhex martay isaga iyo saaxiibbadii gaar ahaan ballanqaad uu u sameeyey saaxiibbadii markii uu soo dhoofayay waddankan maraykanka uu hadda ku nool yahay cismaan soo dhowow sheekada nooga dhac gabar baa waxay iga timid dalka maraykanka waxay igu timid magaalada dubay gabadhii waa si soo guursanay maraykankii bay timid oo waan kuusoo dacwoonaya bay tiri maraykan baan ku keenayaa intaan maraykankii imaanin bay fanaaniintii waxay iga codsadeen maaragtay haddaad maraykanka lacala tagto dee maxaad noo qaban doontaa maxaadna noo tari doontaa ballan baan ka qaado oo waxaan ku iray haddaanba maraykanka tago ijaar dambena ka fikiri maysaan bil dambena ka fikiri maysaan ballankii baan ka qaaday oo adiga safarkii baa iisoo dhammaaday hadal iyo dhammaantiis waxaan imid maraykankii maraykankii markaan imid oon dhowr beri joogay shaqaan hore ka bilaabay shaqadii waxay ahayd shaqa baarkin ah baarkinkii waxaa lagu qaatay saacaddii toban doolar lacagtii tobanka doolar baan waxaan u bedelay eh, lacagtii sarafka eh, dumay diinaarkii baan u bedelay lacagtii lacag badan bay ii noqoto fanaaniintii baan hadal ku celiyo waxaana war shaqadiina waa bilaabay lacagna waan helay marka ijaarkii ka seexda bishan iyo bisha dambeba waxa soo socda waa idin bilaabanaysa haddii rabbiga raalli ka noqdo farxad ayagii way wada farxeen jeegii ugu horreeyey markuu ii soo dhacay ayaa waxaa ku qoran batiyaaggiiba taxi war aniga taxi ma raacinayo xaggii ka timid baana sheekadan haye tareenkaasaan raaci jiray lacagtaan tagsiga waa maxay laga goostay haddana warqadii baan sii dhex galay oo waxaa ku qoran caafimaad war caafimaad dubay baanba kusoo maray waa sidee lacagtana kusoo bixiyey waa maxay lacagtaan laga goostay adiga war iyo dhammaantii waxaan iri we- wiilashiina ballan baad ka qaadaye seed wax yeeli doonta anoo fikiraya waxaan ku go-aansaday inaan xafiiskii tago oo iraada aniga weligay tagsi ma raacinaya xaggee lacagtaan laga goostay caafimaadna ma tegin baanisaan maraykankaba u imide maxaa liiga goostay lacagtan c i d da sheegaysaan iyo waan artay securitygan weligeyba maaniga dambi ma gelino caddeentaydi waa wataa mid dubay baan ka wataa baa c i d da dubay
waa garta de adiga markuu ku daalinale odagii baan u tegay xafiiska joogay nin soomaali buu ahay war waxaan arniyo siay wax u jiraan aada tax lacagtan xisaabanayo dhan waa la wada goostay maxaa lagaa goostay buu yidhi waxaa laga goostay baa ari taxi aan raacin waa kow waxaa laga goostay baan ari adeerow caafimaad aan tegin waxaa laga goostay baan iri c i d di dubay kusoo maray lacagteedii sor security ma taqaanin ma aqaane security-ga xaggan kusoo maray baan iri social security-ga ha ha waa maxay lacagtan maaragtay laga goostay ninkii waa qoslay oo war odayga kafeey uu keena buu yidhi kafeeyaa lii keena waa cabay oo markaa cabo kafeey yidhi war cismane milishiibi iyo mataqaanaa tagsiga haa markaasaa idhi haa tagsiga lagu sheega waa milishiin biyo cashuurtii milishiin biyo waay waan qaboobay mogta Kow.
haye caafimaadkana mir markaad xanuunsato ayaa lagugu daweynayaa adigii xaaskaaga taasaa lagaa sii jaray hadda meelay ku taallaa waxadi ku yaalla waaye waa gar haye shoor sakuurtigana markaad biridu qoowdid ayaad la- lacag ku qaadan doontaa baa layidhi markaad aad gabowdid haye waa wax adig ku yaallo un waxa adig wanaagaaga looga shaqaynaya weeye bas marka waxaa dhacday wiilashii maxaan ugu jawaabaya fanaaniinta aniga waa soo gar qaatay oo waa lisoo waa lisoo qaboojiyey hees baan usii sameeyey marka oon ugu jawaabo haye waxaan ka bilaabay walaalkii naga tegay naga dhoofo warkana sii war waa kaane iga hooda waa yaahay walaalkeen waa yaahay cun cab seexee soo kac duudkaa tag cun cab seexee soo kac tagsiga wad cun cab seexee soo kac tareelaha wad cun cab seexee soo kac sariirta gogol wax kale ma yaala amerike war maxaa tiri waa sidaa wale war maxaa tiri waa sidaa wale cun cab seexee soo kac iska ilaali kareerikaan cun cab seexee soo kac iska ilaali jaasabood cun cab seexee soo kac iska ilaali nine one one wax kale ma yaala amerike war maxaa tiri waa sidaa wale war maxaa tiri waa sidaa war anaa dhibkaas ku jira ere bil aan soo dhiibi iska daaya anaa sariir kugulaya baa ere markaa ballanqaadka usoo samaysa asxaabta meeshuu ku baay taxi iyo social security iyo caafimaad ah dhexda ugu- ugu sheekadoodii dhaca.
halkaasay ku dhamaatay
qaybtan u dambaysana waxaan barnaamijka cawayska washington ee caawa inoogu hayaa qayb shanaad oo ka mid ah waraysiga abwaan cabdilaahi xasan ganay oo toddobaadadii lasoo dhaafay aad ku maqlayseen barnaamijkan cawayska washington naskii hooya weeye ee dumarka afnadiifa kula hadlo dumarka nacaska dagaala dumarka niyadooda dilaway dumarka niragiina jacaylsii dumarka niragiina xardowrsii dumarka
waa cawaalo mar kale nagu soo noqday saaxiibkii kala dhammaan mayna isagee waa garta maxaa heesahaga cawaalo u badiyey runtii waa nin aan fankiisana aad u jecelahay saaxiibna nahay fikirkiisana aad u qadariyo isaga laftiisu ma aha fanaaniinta waxa alaaliyo waxa loo dhiibtaba qaata waanba ah laftiisu wax samayn kara oo erayada kala xusha xusha xusha oo dad gaar ah un wax ka qaata markaa taasuna sababta inaan isku soo noqnoqdaan malaynaya anagoo saaxiiba iyo anoo u bogay fankiisa iyo xiriirka naga dhexeeya ragowragow dumarku waa nasaab labadhe ragow dumarku waa nabaad saddexdhe akan mixinin bog weeye dumarka ana mixin dan weeye dumarka ula dhaqan sidii nugul dumarka una dhugo sidii nuur dumarka nacaska caanaaga dumarka caydooda naaja dumarka nin ragi u xaq dhowraa dumarka nin ragi u daryeelaa dumarka amran iyo dhabaad iyo deeqa raxma iyo nashaad iyo nuura hablahna qodaxay moodo nabar iyo afdumo hawdaysan hablahana qodaxay moodo afdumo hawdaysan sida neefta weydaha dumarka nacawda uga dhuro dumarka naskii hooya weeye ee dumarka afnadiifa kula hadlo dumarka Wow. marka cabdilaahi xasan gani aad baad horta ugu mahadsan tahay waraysigan dheer ee qiimaha leh ee barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad siisay marka markaad isku soo ururiso haddii aad baltiro ku hayso imisaad ku qiyaasi kartaa heesaha ilaa iyo hadda aad samaysay ee la qaaday ee dhagaha dadka gaaray wallaahi waxaan u malaynayaa sidaan qiyaaso ilaa inay gaadhayaan dhowr iyo toban waa gartay een, dhinacaas waa dhinacii heesaha een, waxaa tahay een abwaan gabayada sameeya oo marba dhinac ka abaara maxaa hadda kuugu dambeeyey marka heesaanu kasoo tagno oo tixa ama gabaya aad samaysay waxa u dambeeyey inkastoo dee gabayadiiba ay iska salguureen iyo tixihii oo ayna dadku jeclayn oo muxuu haye nin cashuur la yidhaahdo gabiyo oo hargeysa joogaa gabay oo kamid akriniyo dhegeysta maalin wax kama kamid ahaa ma maqlaan dhawaaqada haddaan miis loo tumin haddaan muusig lagu garaaci ha haddaan miisiaa la tuminba ma maqlaanba wax alaaliya waxaad akrinayso waa garta markaas midda kale waxaad moodaysa inay si dadka xikmad guureen oo gabayga halkan ugu dambeeyan oo sameeyey wuxuu ku saabsan yahay ilaahay u naxariista ee cabdilaahi macalin dhoodaan abwaankii weynaa abwaankii qaaliga ahaa macalinkii af soomaaliga ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya n markuu dhintay ingeridiisa maqlay aad baan uga naxay markaa gabay aan kulley u qalmin de waa nin ka culus sa intaan odhan karo waa nin ka ballaadhan af soomaaliga kelmadahan aqaano laakiin markaad naxdo dee naftu wuxuun dhabay ka odhanaysaa harun sugaanta soomaalidu way kala baxdaa gabay baa jirta jiiftaa jirta hees baa jirta maasaa jirta marka gabay la idhaahdo gabaygaa ugu laandheeraysan oo ugu khatarsan marka isagoo gabayadu saa u qiimo badan yihiin ba wuxuu yihi gabayo badan buu tiriyey dadkiiba aduu aadba de waa loo in yaroo gabayada fahandumaa dhegeysata maalinta jacburkuna caan buu ku ahaa maalintii dambe uu jacbur yaroo maala yani de oo tiriyey isagu de ujeeda ka wada lakin isagu jacbur ah buu tiriyey haye waaba laga wada helay idaacaddii raad ee muqdisho iyo raad wargeysa waa laga dhigi waayey qofkiisuu arkaado boqolka gabay ee wanaagsan ee uu danta kaga hadlaya khasisa ma weydiiyey jacburkii muxuu ahaa unbaa la yidhahdaa kaasaa dhagaha soo jiita dadka ha markaa wuxuu yihi dadkan sho uu la hadlayay baba jacbur ahaaba dadkaa jacbur ahaa dadkii gabayga may ahayn waa garta
markaa waxaan xasuustay maalin dhaweyd baan waxaan ada- gabay khatar ah soo qorta meelaha badanka in dadku ku wada xidhiidhan waxaa kamid a social media sida facebook ama twitterka markaa dad gabay khatar ah soo qorto is leedahay malaha kana ugu khatarsan ama muxuu haye dhaqan ka hadlaya ama ama xikmadi ku jirto inayna cidba waxba kaa weydin maa dhici karta ama dadku ku yaabaan oo yidhahdaan waxay ninkan waxaan soo qoray haddaad in yaroo kajaakajaaga soo qorto amaba muxuu haye waxyaalo kale amaba afkan ay fahmayaan technolojiyadda inay dadku aada uga helaan Waa run.
markaa maalin dhaweyd baan waxaa soo qoray maalintii afar jeer baan ardaagaaga iyo woolka woolka waa gidaarka laga wada hadlay bageka facebook ha maalintii afar jeer baan ardaagaaga iyo woolka i love you ku qoraa adna waad inkirtaa mana soo ansaraysid albankaaga dhamaan albanka waa kan meeshan sawirada lagu ilaashaday facebook aad iyo aad albankaaga dhawaa dhammaan sawir aanan aqoonin comment kuuga agreebin comment-kuwa faalada lagu hoos qoro waad garanaysa ha comment wax ka dhe muxuu yidhi "Ah, albankaaga dhammaan sawir aanan aqoonin comment kuugu agreebin lagu soo arki maayo adna kaygama eegtid adna kuwa igama daawatid we waa garta haddaan aayad qur-aana axaadiista rasuulka update-kayga ku sheego aylaa kaa heli maayo haddaan xitaa qur-aan soo qoro wax kale iska daayay Inaad aylaag- Aylaagka waa batanka yara la taabtay waan jecelay waxaa soo qorta lagu leeyahay ha marka update-na waa waxay daada update garanaysa soo qoraysay aad qoraysay waa garta marka wuxuu yidhi haddaan aaya haddaan aayad qur-aana axaadiista rasuulka update-kayga ku sheego aylaa kaa heli maayo asxaabtayda dhammaan anigu waan wada tuuray dadkii aan saaxiibada ahayn ee een, si aan adiga keliya kula soo adhan waan tuuritaanku markaad fareenka ka tuurto ha iska saarto adna waan ku aqaanka kusoo argarayo durba wada aqbasha adna ninkii kugu soo darsado waa ogolaanaysaa wada qabasha marka waan yaabay dadkii waxay qorayeen inta email laga soo qoray inta message laga soo qoray inta komada meesha lagu reebay marka waa masaa xasuustay een, dadka jacaburka ah ee uu sheegay een, dhooda guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya waayna toddobaadka dambe iyo mid kale oo xiiso badan haddii alla idmo inta ka horraysa waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
cidiya dhulkiigoyo waa laba horaalkii igaya laabteenna waa inaan ku haynaaye oo gacmaanisaysan oo isku heli waayay oo gun mahaybsadaane oo gacmaanisaysan oo isku heli